habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo sabtiya bisha julaay waa sideed sannadka laba kun iyo toddobiyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabanee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o e somaalidat com idaacadda caawana waxaa halka sii wada jira idinka daadihin doona xuseen barre aadan iyo weliba aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah weerar ka dhacay duleedka magaalada muqdisho oo lagu dilay toddoba qof oo afar ka mid ah ay hal qoys yihiin
qof dhimatay oo meydkeedaan wadnay caasaan u socnay baaburo kaloo yaan ahayn baabuur ka mid ahay oo noogu horeeyey aa niman dabley ah meel ka soo baxeen baabuurkii waa shaandhiyeen baarlamaanka soomaaliya oo muqdisho uga furmay kalfadhigoodii labaad mudanayaal iyo marwooyin muddadii koobnayd ee dowladdu ay jirtay waxaa noo qabsoomay joogtaynta mushaharka iyo gunnooyinka hay-adaha kala duwan ee dowladda sida baarlamaanka xukuumadda hay-adaha amniga iyo shaqaalahay ka guulgaaridda xakamaynta hubka sharci darrada lagu wato magaalada
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo cawayska washington hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa kulan la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka britain teresa may waxaanay kulankaasi wada yeesheen labada hogaamiye gebagabadii shirka g n ee lagu soo gebagabeeyey dalka jarmalka kahor subaxnimadii maanta ayaa dad ka soo horjeeday shirkan ay isugu soo baxeen habeenkoodii labaad iyaga oo ciidamada hambegna ay xidheen saddex iyo toban ka mida dadkaasi ku soo xoomay hal dhisme kulanka sabtidan maanta ayaa diiradda lagu saaray arrimaha ay ka midka yihiin afrika tahriibka caafimaadka iyo weliba kobcinta haweenka iyo shaqada madaxweyne trump ayaa sida oo kale la kulmay hogaamiyaasha dalalka indonesiya singabur jabaan iyo shiinaha
ciidamada kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in gantaalada maraykanka oo mahawadaagla ah xoogaga sool ay dhoolatus ka sameeyeen meel ku dhow soodinta dowladda kuuriyada waqooyi war qoraal ah oo ka soo baxay ee ciidamada kuuriyada koonfureed ayaa lagu sheegay in ujeeddada laga leeyahay muruq muujintan inay tahay jawaab adag oo ay noqoto tijaabooyinkii isxixigay ee pyongyang ku samaysay gantaalada balistikada militariga ayaa waxa uu sheegay in laba ka mid ah ganayaasha waaweyn ee maraykanka oo laga soo daabulay saldhigga cirka ee anderson ee ku yaala jasiiradda guam iyo diyaaradaha dagaalka ee kuuriyada koonfureed ee fadhigoodu yahay gobolka bariga dalkaasi ku yaalay gankun ay soo rideen hub si matalaadada looga tuuray gantaalada bolistikada ah taasi oo kuwaasoo dhulka hoostiisa mara kuuriyada waqooyi ayaa toddobaadkii hore bilowgiisii tijaabisay gantaal qaaradaha isaga gudba oo awood leh in uu qaado madaxa nukliyeerka ah xoogagga ammaanka dalka ciraaq ayaa sheegay inay filayaan saacadaha soo socda inay shaaciyaan inay guul ka gaadheen magaalada mowsil taasi oo noqonaysa dhammaadka kala badha khilaafadda dowladda islaamiga ciidamada ciraaq ayaa adeegsanaya duqayn dhinaca cirka ah iyo weliba ciidamada dhulka ah oo ay ka helayaan isbahaysiga baritaara si ay gacantooda dib ugu soo celiyaan magaalada mowsil dagaal muddo bila ka socday ayaa burburiyey badi magaaladan qadiimiga iyadoo waxyaabaha burburayna uu ka mid yahay masaajid siddeed boqol iyo konton jira iyo weliba minaaradiisii oo ahayd iyaduna shan iyo afartan mitir kaasi oo ay dhowaan qarxiyeen xoogagan jahaa'idiintaahi qaramada midoobey ayaa saadaalisay in dibudhiska magaaladan ay ku bixi doonto hal bilyan oo dollar si dib loogu soo celiyo tashiilaadkii asaasiga ahaa
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka rex tillerson ayaa safiirkii hore ee maraykanka u qaabilsanaa gaashaanbuurta neto u magacaabay inuu ahaado ergeyga gaarka ah ee wadaxaajoodka dalka ukraine magacaabistan ayaa imanaysa ka hor booqashada rasmiga ah ee uu tillerson ku tegi doono caasimada dalka ukraine ee kiyev maalinta axadda ah halkaasi oo uu kula kulmi doono madaxweynaha dalkaasi petro boroshenko isagoo kala xaajoon doona sida gacan looga geysan karo sidii loo soo afjari lahaa khilaafka ka aloosan bariga dalkaasi ukraine islamarkaana loo taageeri lahaa isbedelada socda volker oo booqashada tillerson ku wehelin doona ayaa sidoo kale si joogtaha ula wadaagi doona dhinacyada wadaxaajoodkan oo ay ka mid yihiin jarmalka faransiiska ruushka iyo ukraine halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a wararka ka imanaya deegaanka caalamada ee duleedka magaalada muqdisho ayaa sheegaya in weerar lagu qaaday gaari halkaasi marayay ay ku geeriyoodeen ugu yaraan toddoba qof wararka ayaa sheegaya in dadka geeriyooday ay ku jireen afar qof oo hal qoys kasoo wada jeeda haddaba goodhoweyd ayaan khadka telefoonka waxaan kula xidhiiray goobjooge ku sugan halka uu weerarku ka dhacay oo lagu magacaabo axmed cali meed qof dhimatay oo meedkeedaan wadnay caasaan u socnay baabuuro kalooyaan ahayn baabuur ka mid ahay oo noogu horeeyey aa niman dabley ah meel ka soo baxeen baabuurkii waa shaandhiyeen baabuurka ayaa ku jiray baabuurka niman badan oo sagaal ninaa ku jirta sagaal nin marka sagaalka nin is- isku hal qoys miyaa oo wada dhashay maxay isku ahaayeen sagaalka ma isku qoys meen afar aa isku qoys aheyd saddexna aa inta kale shanna kale kaan waay maxay isku ahaayeen marka intaas oo uh, isku qoyska ah waxay isku ahayeen adiga laba waa dhalatay midna adeer oo ahay midna abtiya loo ahay waa tahay sagaalkii qof marka sidee wax u soo gaareen sagaalkii qofood toddoba waa dhimatay oo aa labana waa dhaawacantay halkeed marayseen marka rasaasta laydinku furay waxaan maraynay meel la yidhaahdo tabeelaha shabeelle meel la yidhaahdo oo siinka dheer ka horeysa dableyda rasaasta idinku furtay ma baabuurkaasay beegsanayeen mise rasaasta waa sii wadeen baabuurkay beegsadeen baabuurkay beegsadeen oo say rabeen ay ushaandheen markay bu- ay dadka ku jiray baabi'iyeen meeshooday ku noqdeen dhinacay u kaceen marka meesha ay ka yimaadeen dhinaca koonfur ay u arareen marka baabuur bay wateen miya baabuurkooda annaga ma aragnay laakiin dadkii meesha deganaayo waxay yidhahdeen gaari gaarigay meelaha u yaalay ay wateen baabuurkay ku cadeen
maxay tahay ujeeddada marka ay baabuurkaas u beegsadeen ee ay u weerareen wallahi niyo ma garan karno arrinkaas waa nimankan kuleeyahay niman hadda dambiilayaalna ma aheen niman hadda meel meel hible u shaqaynayan hataa lagu shabahaynaayo ma aheen marka kulley macdan waa ilaahan wax ka qarsooneyn dadka dhaawacu soo gaaray dhaawacooda waa sidee wallahi dhaawac saddexaa dhaawac aheen mid waa dhintay laba hadda dhaawacooda normal oo hadda waa jiifaan dadka aad ii sheegtay inay isku qoyska ahaayeen imsaa ka dhintay afaraa ka dhimatay weerarku markuu dhacay wax ciidamahoo goobta ka dhawaa ma jirin Ma- mar markay tageen kadib ay imaadeen ciidamada marka dadka aad la hadasheen maxay idiin sheegayaan M- yaa loo malaynaya dadka inay yihiin weerarka qaaday wallahi niyo hadda cid cid loo nusbaynaayo oo aan ognahay ma- oo la sheegi karo ma jirto ma jira wax hanjabaada ama wax khilaafa oo dadka la- la weeraray iyo cid cidda doontaba ahaatay ka dhexaysa maya nimankaan niman waaweyn oo saas maba aheen nin oo hadda aana qabana ma ahayn waa niman yar yar waay kulligood waa gartay marka hadda ma la aasay intii dhimatay hadda sh- hadda shan qoysha ku haynaa afarta isku qoyska eedii mid kale oo kuwa kalena meelo kale loo qaaday hadda aaskiyaan ku jirna aaskiyaan wadna aad ayuu mahadsan yahay axmed cali oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho igu warramay halkaad kala socotaana waa v o a
waxaa goor dhowr saacadood ay naga xigaan eh, magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee waddankan maraykanka ka dhici doona kulan dadweyne oo ay si wada jira u qabanayaan idaacadda v o a iyo weliba university of minnesota kulankaas oo dhici doona amaba ka dhici doona tiyaatarka hanvary school of public affairs ayaa dadka idaacadda uga qaybgelaya waxaa ka mid ah madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yebarow jaafar kuukay oo waati- washington jooga ayuu khadka telefoonka ugu warramay waxaana ugu horreyn ka hadlayaa waxaa barnaamijkaasi xilligan ku soo beegay waad mahadsan tahay jacfar een, kulankani dadweyne waxaa looga hadlayaa saameynta een, tallaalku ay ku yeelan karto dhibaatooyinka ama xanuunkan loo yaqaano autismka waxaana imika keenay muddo laba saddex bilood ka hor ayaa waxaa ka dilaacay magaalada minneapolis een, cudurka jadeecada oo loo aaneynayay in ay sabab u ahayd caruurta jadeecada ku dhacday inaan la tallaalin taasna waxay lugta ku haysaa in waalidiin badan oo soomaali u badan ay cuqdo ka qaadeen tallaalku inuu dhalsho cudurkan la yidhahdo autismka ah oo ilmaha biirkoodu aanu dhammayn xanuunka qaba marka eh, way isla socdaa sheekadu way isisidataa xanuunka marka arrintaasi oo aada usoo baxday markii cudurka jadeecada uu dilaacay caruur gaaraysa dhowr iyo lixdan ayaa lagu arkay kuwaasoo dhowr iyo kontonna ay soomaali ahaayeen markii la baarayna waxaa la ogaaday carruurtii soomaalida jadeecadu ay ku dhacday inay ahaayeen kuwo aan hore loo tallaalin markay yaraayeen oo tallaalkii loo baahnaa waxaan loo yidhahdaa m m r ka aanay samaynin oo waalidiintu kala cabsadeen iyaga oo maskaxda ku haya hadallo badan oo la faafiyey oo sheegaya in haddii caruurta la tallaalo uu autism ku dhacayo taas ayaa keentay marka berigii dhaweyd markii aynu ay arrintani ay timid nasiib wanaag bishii may bilowgeeda halkan aan joogay aniga oo minneapolis tiibaa idaacadaha iyo wa- jariidooyinka waaweyn sida washington post oo kale lagu soo qoray tii tiibaa marka ka jawaabidii v o a waxay noqotay inay diyaariso kulankan laakiin ramadaan baa naga soo gashay kadibna waxay noqotay toddobaadkii ugu horreeyaan dhigi karnay inuu markan ahaa saasaa keentay xanuunkaasi jadeecada oo salka ku hayay tallaal la-aanta yaa marka ka qaybgelaya oo doodaasi ka qayb qaadanaya waxaa kulanka ka hadlaya oo dooda markan oo ka qayb qaadanaya ee dhakhaatiir soomaaliya iyo iyo soomaali kale oo iyaguna maraykana iyo so- iyo cadaan eh, maraykan cadaana oo iyagu ku takhasusa arrimahan dhakhaatiir baa ku jira neersiyaa ku jira waxaa ku jira dad markan oo ku takhasusay in hawshan xanuunkan laga hadlayo iyo xataa statekan ama gobolkani minnesota madaxda dhinaca caafimaadka ka qaabilsan oo iyaguna arrimahani wax lamid ah hadda ka hor ka hadlay oo yaqaano khibradna u leh marka qodobada ee sida gaarka ah xoogga loogu saarayo ama lagu faaqidayo maxay noqonayaan E, waxay noqonayaan un oo- waxaa diiradda la saaraya xanuunkan autismka iyo tallaalku maxaa ka dhexeeya cinwaanka anagu aan u sameynay ee meesha lagu faaqidinaya waxa weeyaan tallaalka iyo autismka ma runbaa in xiriir ka dhexeeya mise maaha taasaa la faaqidayaa oo maakna wixii runaya jira ee lasoo bandhigayaa markay iyagu ka hadlaan oo qof walba khibradiisa ka hadlo ayaa markaa kadibna dadweynaha loo furi doonaa inay su-aalaha ay qabaan ay sheegaan gaar ahaan waalidiin badan baa imaanaysa oo iyaguna een caruur autism qaba oo cudurkaasi ku dhacay la tacaalaya oo ka sheekeynaya khibradooda si ay ilmaha ula tacaalaan dhibaatada ay kala kulmeen waxay u baahan yihiin gargaarka laga yaabo inay dowladda weydiistaan waxa dowladda ka qabanayso iyo wixii la halmaala marka takhasuska gaarka lagu faaqidayo waxa weeyaan su-aala la su-aasha ka taagan ilaa imika baxfiga la sameeyey iyo baaritaanada lagu sameeyey wixii ka soo baxay inta xataa barnaamijka aan xooggiisu bilaamin documentary ama filin yar oo v o a intay dad halkan usoo dirtay ay hore uga samaysay dhowr toddobaad ka hor ayaa dadka la tusaya oo ka hadlaya dhakhaatiir baaritaana ku haya imikadan lafteeda oo wax badan ka sameeyey xataa soo bandhigi doono qodobo loo arko inaan hore loo sheegin marka idaacadda v o e da ee ee si dadka ku xiran ay eh, ula sii socdaan maxay ka samayn doontaa ee sideese loogala socon karaa waxaa facebooka ay si live oo toosa dadku ay uga daawan karaan een, ah, marka iyaga ay- saacadda geeska africa marka ay tahay koo iyo tobanka iyo barka ilaa iyo laba iyo tobanka habeenimo u soconaya iyo barka kadibna barnaamijyaan ka samayn doonaa nuxurka waxaa galabta la sii daayo saacadda halkan caawana fiidnimo ay u tahay soomaaliya iyo geeska africa barnaamij gaara ayaanu ku samayn doonaa oo isagana ee berito iyo maalmaha soo socda bixi doona sidoo kale telefishinka somali national t v ayaa sii dayn doona sidoo kale eh, qaar kale oo ka mida idaacadaha iyo t v-yada la shaqeeya v o a ayaa iyaguna warin doona oo sii tabin doona maalmaha soo socda ugu dambeynna iyadoo xulan ayaa qeybta qubanaha la yidhaha ee t v-ga v o a ay leedahay aanu qaar ka mida aan kusoo dayn doonaa qaarna waxaanu gelin doonaa website-ka v o a oo mustaqbalka maalmaha soo socda dadku ay ka daawan doonaan wixii halkaasi ka dhacay madaxa laantaaf soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yebrow oo isagoo ku sugan minneabolis khadka telefoonka ugu warrameeyey jacfar kuukay oo jooga washington
markaad dhegeystaan nagala socotiin waa laanta af soomaaliga ee v o a waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmay kalfadhigii labaad ee golaha shacabka soomaaliya waxaa kalfadhigaa furay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waxaana goobjoog ahaa ma- madaxda maamul goboleedyada dalka xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan magaalada muqdisho ka soo diray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhiga labaad ee baarlamanka soomaaliya kadib munaasabad arrintaasi lagu weyneynayo oo maanta lagu qabtay xarunta dugsiga sare ee booliska ee magaalada muqdisho xafladda furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamanka ayaa waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka madaxda maamul goboleedyada dalka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya wakiillo ka socda beesha caalamka iyo qaar ka tirsan safiirada dowladaha carabta munaasabadda furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamanka ayaa waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ugu horreyn ka warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay muddadii koobneed ee ay dowladdiisu shaqaynaysay mudanayaal iyo marwooyin muddadii koobnayd ee dowladdu ay jirtay waxaa noo qabsoomay joogtaynta mushaharka iyo gunnooyinka hay-adaha kala duwan ee dowladda sida baarlamaanka xukuumadda hay-adaha amniga iyo shaqaalaha hay ka guulgaaridda xakamaynta hub shar- hubka sharci darrada lagu wato magaalada muqdisho howlgelinta ciidamo gaar ah aan ugu aan u asteennay inay soo celiyaan nabadgelyada magaalada caasimadda ee muqdisho qaadidda jidgooyada sharci darrada ah oo lagu waxyeelayo shacabka soomaaliyeed ka soo hoynta guula- guulaha shirarkii caalamiga ahaa sida kii ee london guulahaas oo ay ka mid yihiin qorshaha horumarinta qaranka oo lagu saleeyo mashaariic aan a- a- ay ay maalgeliyaan deeqbixiyaasha xoojinta wada shaqaynta dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada dib u hanashada saxiixa deeqaha kuwa bixiya oo ku bixiya magaca soomaaliyeed awooddaas oo muddo dheer gacanteenna ka maqnayn oo hadda aan qayb ka nahay saxiixayaasha dhammaystirka heshiiska duulimaadyada tooska ah ee muqdisho iyo nairobi dib u soo celinta duulimaadka habeen habeennimo ee garoonka magaalada muqdisho dhammaystirka dib u hanashada maamul- ma- maamulka hawada soomaaliyeed ka hor dhammaadka sanadkan aan rajeynayno inay gacanteena ku soo noqoto madaxweyne farmaajo ayaa dhanka kala tilmaamay howlaha xukuumadda iyo baarlamankaba horyaalla muddada lagu guda jiro kalfadhiga labaad ee maanta furmay waxaa kale oo aan oo oon hor yaalla howlo aad iyo aad u baaxad weyn howlahaasi waa kuwa naga wada dhexeeya oo aan golaha shacabka la'aantiis horumar aan la gaari karin howlahaasi waxaa ka mid ah dib u eegista iyo afti u qaadidda dastuurka dhammaystirka federaaleynta iyo dimuqraadiyeynta dalka hirgelinta xisbiya siyaasadeedka iyo gaaritaanka qof iyo cod labada kun iyo labaatanka dhisidda guddiyada madax bannaan ee dastuurka ee aan weli dhammaan oo dhiman go'aanka gaarista maqaamka caasimadda magaalada muqdisho isla meeldhigidda habka loo eh, wadaagayo khayraadka dalka iyo awood qaybsiga dib u habeynta hay-adaha garsoorka iyo ugu dambeyn ansixinta sharciyada ee ee hortabinta u leh xukuumadda madaxweynaha soomaaliya ayaa arrimaha ugu muhiimsan ee khudbadiisa ku soo qaatay waxaa ka mid ah qoraal ay horay ugu gudbiyeen guddoonka baarlamanka kaasoo ku saabsanaa heshiiska dekedda berbera ee ay wada galeen somalilan iyo imaaraadka carabta anigoo tix raacaya qoraalkii iga soo gaaray guddoonka golaha shacabka bishii saddexaad saddexdii bisha bishii may labada kun iyo toddobiyo tobanka kaas oo ku saabsanaa heshiiskii berbera waxaan caddeynayaa qodobadan sida ku cad dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed qodobkiisa toddobaad farqadiisa labaad afaraad iyo shanaad waxaa waajib nagu ah ilaalinta madax bannaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed waxaan caddeynayaa in bilowga hawshan ay ka horreysay siddeedii febraayo labada kun iyo toddoba- toddobiyo tobankii sidaas awgeed dowladdu waxay ku howlan tahay sidii ay u heli lahayd xog dhammaystiran oo la xidhiira arrintaas markaan helno xog dhammaystiran waxaan la wadaagi doonaa golaha shacabka iyo dhammaan hay-adaha ho- ee khusayso mudanayaal iyo marwooyin dib u habeynta iyo tayeynta hay-adaha dowladda waxaa udub dhexaad u ah helitaanka hay-ado dowladeed oo ku shaqeeya nidaam iyo sharci dalka u degsan ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku dhawaaqay inuu furan yahay kalfadhiga labaad ee baarlamanka waxaana xildhibaanada uu ka codsaday inay ansixiyaan shan iyo toban hindise sharciyeed oo ay xukuumaddu u soo gudbin doonto baarlamanka si aan u xaqiijinno ballantii aan ummadda ka qaadnay waxaan ka codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh inay ansixiyaan shan iyo toban shan iyo toban hindise shar- sharciyeed oo ay dhowaan xukuumaddu idiin soo gudbin doonto waxaana ka- waxaan ku kalsoonahay ama kalsooni weyn ku qabaa in haddii hay-adaha dastuuriga ah ay wada shaqeeyaan ay u wada amba qaadaan danta guud ee ummadda ee noo dirsatay in hadafkeennu oo aan doonayno inuu meel marayo waxaana gaari doonnaa natiijada natiijooyinka waxqabad ee shacabku uu naga filayo ugu dambayntii waxaan halkan aan leeyahay kalfadhigii labaad ee baarlamaankii tobnaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed waa noo furan yahay maanta xasan kaafi qoyste v o a muqdisho waa hagaag dhegeystayaal xasan kaafi qoyste aad buu mahadsan yahay warbixintaasi inala socoteynaya waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda iyada fiidnimo oo idinka imanaysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo weliba ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan waxaan barnaamijka ku waraysanayaa cumar cabdirashiid cali sharmaarke ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya islamarkaana hadda ka tirsan mudanayaasha baarlamanka aqalka sare ee dowladda soomaaliya ku soo dhowo barnaamijka mudane waxaa tahay mudane ka tirsan aqalka sare ee baarlamanka horey waxaad u soo hogaamisay xukuumaddii tan ka horreysay xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalalka carabta waxay u muuqataa inay hadda kor u sii kacayso soomaaliya mowqifka ay iska taagtay markaad eegto iyo xiisaddan sidee wax kugu muuqdaan runta waxay iga muuqataa in ummadda soomaaliyeed maslaxadeeda iyo dalka kan soomaaliyeed maslaxadiisa aysan marna ku jirin meeshii hadda ay xukuumaddu positionka ay qaadatay ee dhexxaalinta ahaa meesha tan runtii waxa ay tahay waa afar dowladood iyo hal dowlad oo yar haddaan dhahno annaga yaan xilil la lahayn ilaa lixdankii ilaa toddobaatanki ilaa siddeetankii iyo waxay ka dambeeyey ilaa waktigan hadda aan joogno runtii annaga saddexda wadanoo carab aan isugu dhownahay ama xilil la lahayn hadday noqoto dowlad iyo hadday noqoto bulshada soomaaliyeed waxay ahayn sacuudiga imaaraadka iyo masaarida in marka runtii ayaga markii ay ahayd inaan runtii la istaagno oo aan ku qadarino wixii ayna talan dowlad ahaan iyo dad ahaan iyo bulsho ahaan iyo inta hadda soomaaliyada ku dhaqan dhulalkaas ee runtii ku haysta maslaxad ama maslaxadeena dhaqaale ee xoolaha dadka dhoofiya ahaato ama tan amnihi ahaato yacni ina waxay ahayd annaga runtii aan maslaxadeena waxay ku jirtay inaan sacuudiga iyo runtii imaaraadka iyo masaarida dhinacooda aan aadno qatar hadda annaga dowlad ahaan weliba leeyahay waxaan umaleynaya dowlad ahaan wax badan oo dowladda ay tartamo jirin waa jireen shaksiyaad ay gacan qabatay iyo xarakooyin ay runtii wax siisay laakiin dowlad soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed iyo marna uma soo gurmo sida saddexdan dabxad ugu soo gurmadeen marka horta waxay ahayd annaga labada dhinac markaan fiirino dhinacan ayaa horta maslaxadeena ku jirta soomaaliya bulshadeeda iyo soomaaliya shacabkeeda iyo dowladnimadaba ku jirtaa waa gartay inta aanan wax kaa weydiinin dalka qatar laf ahaantiisa soomaaliya mowqifkan hadda ay qaadatay ma waxaad u aragtaa inuu yahay mid qar ka ridaya oo dalka dhibaato u horseedaya dhinaca amniga haddii laga hadlayo iyo dhinaca dhaqaalaha haddii laga hadlayaba
runtii waxa weye haddii hadda meesha ay yidhahdeen waa istaagno waxaa loo arkay inay yihiin meel ay runtii la safteen dhinaca qatar ayaa loo fasirtay arrintaasna annaga runtii waxay nagu tahay xoogaa yar dhib maanta insaasna loo arko annagu waxaa u baahannahay dalal runtii soomaaliya gacan qabta maalgeliya mustawo soo gaarsiiya maaragtay dalka kan uu asaga khayraadkiisa ka faa'iidaysan karo isku tashan karo marka annaga dan noomaha saameynna waa nagu yeelanaysaa positionka hadda la taagan yahay marka waxaan runtii arrintaasi aan jeclaysan lahaa inaan inaan talo gaarsiiyo dowladda iyo xukuumadda iyo madasha hadda fadhido in arrintaas runtii dib looga firsado dib go-aankaa loogu noqdo arrintaanna runtii maslaxadda soomaaliya meesha ku jirto ee ah dhinacan in markaa la qabto waayahay laakiin dadka qaarkood waxay leeyihiin ka sokow in arrintan dhexdhexaad laga noqdo soomaaliya waxaad la socotaa dalka turkiga inuu wax weyn u taray sanadihii ugu dambeeyey waxyaabo la taaban karo dabcan turkigu waxa uu hadda la dhinac yahay dalka qatar marka haddii qatar la jaro laf ahaanteeda soo soo culays kale oo siyaasadeed oo dhinaca turkiga ah soomaaliya kuma soo wajahnay kula tahay meesha tan horta hadda waxay tahay turki iyo wadamadan maaha waa qatar iyo wadamadan xaalka waxa uu dhex taagaya annagana inaan hadda turki u fiirino inay tahay arrin ayagana qayb ka ah dagaalkan iyo waxaan dhibkan ma ahan runtii turki iyo dadkan isma haystaan marka annaga inaan ku fiirino inaan turki soo dhexgelino arrintan iyo doodan annaga waxay la tahay arrin meesha oo inaysan ahayn ee loo baahan yahay runtii arrintan inaan ku miisaanno habka ay tahay ee qatar iyo afartan wadan oo kale oo carabta sacuudiga imaaraadka iyo masar iyo baxrayn ay ishayaan ay tahay ma dadkan ishayaan annaga dhexdooda ka hadlayna dowlado kaleeta hadda kama hadlayna moogta waayahay laakiin dowladda soomaaliya hadda marka la eego mowqifkan inay qaadato oo ay la safan weydo sacuudi arabiya iyo dalalkii muddada dheer ay xiriirka lahaayeen maxaa keenay kula tahay sababtu maxay tahay wallahi dee dadku anugu hadda mar hore sabab inaan shekuleed gareeyo arrin aanan hadda meesha odin laakiin runtii anigu waxay la tahay in talasho talo badan la geliyay ahayd inta aanan go-aankaas la gaarin waa arrin masiiri ah oo runtii shacabka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed iyo dadka hadda ku dhaqan dhulkaas xiriirka la leleeya xiriirka amni tan dhaqaale kulli saameyn ku yeelanayso marka waxay in taladaas la badiyo go-aankaas intaan la qaadan hadday qaateenna hadda waxay la tahay weli fursad waxaa furan in dib loogu noqdo oo runtii annaga meesha aan isleenaha maslaxadda soomaaliyad oo ku jirtaa inaan raacno soomaaliya waxyaabaha ay ay ay faa'iido ku qabta marka la eego dalalkan een, sacuudiga imaaraadka iyo masar haddii la eego dhinaca dhaqaalaha iyo haddii la eego dhinaca siyaasadda ee aad isleedahay culaysyo ayaa lagala kulmi karaa maxaa ka mid a maadaama muddo dheer aad dabcan ka warhayso eh, xiriirada siyaasadeed ee soomaaliya iyo dalalka carabta runtii hadda annaga in masar iyo imaaraadku labadaba dhinaca amniga gacan weyn ay naga siinayeen n sacuudiga wuxuu gacan naga siinaya hadda oo madaxweynaha markuu hadda tegay xataa ay ballan qaadeen lacago aada u fara badan ay ku qabayaan dalka dib u dhiskiisa oo dhan waxaasoo dhan waa waxa waa istaagayaan saameyn bay ku yeelanaysaa waxaa ka daran hadda soomaaliya oo dhaqaalaheeda meesha halbuulaha u ahayd waxay ahayd xoolaha soomaaliyeed hadda waa maqlaysaa xoolihii inay yidhahdeen ethoobiyan ka qaadanayna iyo dhulkaas ka qaadanayna runtii waxaasoo dhan waxay ku yeelanaysaa durita saameyn dadka soomaaliyeed marka baadiyaha jooga miyiga jooga xoolihiisa markasta sano kasta marka xajka la gaaro uu wax ka helo kulli waxaasoo dhan waxay ku yeelanaysaa saameyn marka arrimahaas runtii in waxa weye dib looga noqdo oo runtii talaaq ahaan arrintaas maaragtay meesha saxda ah la maro waayahay wax talo ah oo aad u gudbiseen ma jiraa dowladda ama cid idinla soo xiriirtay markii eh, khilaafkan siyaasadeed uu curtay
runtii waxaa hadda n- gaar ahaan aniga ila soo xiriiri ma jirin laakiin runtii dadkii aan la hadlo dhan qolayba aniga taladayda waa siinayay waxay la tahay mar kasta in sheekada noocan haddii laba dhinac la fiiriyo haddii la fiiriyo annaga dadkaan xiriirka leenahay ama ilaa xiriirka aan leen weligeedna la fiiriyana ma ayna noqon karin dhexaad oo madaxa ahayd dadkaan ayaa masaxadana ku jirtay arrimaha laga hadlaya ee argagixisada iyo xagjidka arrinteedana waa arrin dalkeena hadda maantada la joogo dhibaato uu u marayo ayada ruuxeeda waxay ahayd ma- arriga- maadaama arrimahaas ruuxeeda la isku haystay in annaga aynan arrimahaasoo kale dhexdhexaad kama noqon karno oo arrimo maaragta u baahan in qofkii lagu eedeeya runtii uu ka soo baxo uu caddeeyo inse waxaan ku jirin marka waxay la tahay talo badan ma jirin talo badan oo hadda nalala tushtina ma jirin laakiin waxay la tahay weli fursadda waa furan tahay waa in garta arrintaas inta lagu noqdo review laga galo ama ee, maslaxadda soomaaliyeed la fiido meeshay ku jirto aniga aan qabo inay tahay runtii dadkan sacuudiga iyo imaaraadka iyo masaarda waayahay eh, mudane xildhibaan haddaan eegno dhinaca kale arrimahan een, een, inta badan laga hadlayo ee lagu eedeynayo dowladda qatar ee ah inay argagixiso xiriir la leedahay arrintaas adiga ma qabtaa anigu hadda ro-eed ee, toosa ma eedeynaya laakiin kolleyba waxaa muhiim ah in waxyaabahan jiro oo hadda eedahan socdo oo dhan in wax laiska yidhaahdo oo wax laga yidhaahdo een, iyo dadka hadda laleeyahay dadka qaarkiis een, meeshay ku nool yihiin hadday yihiin dad xiriirada hadda ayaga waxaan umalaynayaa ilaa lix qofood inay yidhaahdeen lixdaas qofood wey waxa dadka khatarta ah iyagana waa ilaalina waxyaabahaasoo dhan runtii waxay u baahan tahay hadda aniga kuma soo koobi karaa een, waraysiga laakiin waxay u baahan tahay runtii in la gudo galo in dib loo fiiriyo runtii Waaya.
arrintan xagjirnimada ah waa in dunidu inta isaga timaado meel lagu soo wada jeesto mudane barlamaanka ka tirsan aad tahay een, dowladda soomaaliya iyo xukuumadda hadda uu hogaaminayo xasan khayre muddo kooban ayay jirtaa ilaa iyo hadda maxaa kuu bildhaamay oo aad dhihi kartaa een, xukuumaddani waxbay qabatay ama waxbay ka gaabisay runtii horta sideeda waa dadaaleysaa Ee, dadaal waa ka muuqdaa inay wax qabtaan waa runtii niyadooda aad ba wanaagsan tahay Ee, dadaalka waa wadaan Ee, waa rajeynayaa horta hadda wakti la jajgarayn karo weli lama joogo sababtoo ah xukuumadda waktiga u baahan tahay inay hesho ay wax runtii siyaasadeeda een, ay ku sheebgarayso kuna fuliso marka runtii wakti bay u baahan tahay in dadku runtii een, dee dalku in lala shaqeeyo oo ayaga runtii een, sidii loo gaca qaban karo waxa weye dalkan waa ogsoon tahay een, xukuumadda waxa ay ku shaqaynayso iyo iyo imkaaniyaadka ay ku shaqaynayso imkaaniyaad runtii dhamaystiran oo dalka dhan ay wax ku tari karaan ma aha een, in gacan la siiyo runtii aniga waa la tahay inay muhiim tahay Mm.
waxa kaloo laakiin ayagana laga rabo hadda een, waktiga la joogo waxay ka dambeeya waxa weeye inay isjijaah yacni jid jeexan oo dhinaca siyaasadda ah iyo dhinaca amniga ah midka amni waxaan u malaynayaa waa socdaa hadda madashii iyo iyagaa ka wada hadlaya amnigii sida loogu heshiinaha siyaasadda amni Een, amnigu waa process processku waa sahlan yahay in la sameeyo siyaasadda amniga ee runtii sida loo sameynaya amniga way waxaa horta muhiimka ah ee loo baahan yahay inuu dalka tu isaga yimaado Mm.
een, ka heshiiyo hadday ku jiraan madashii iyo een, oo dowladii dhexe iyo runtii dowlad goboleedyada ay ka wada hadlayaan waa rajeynaya inay runtii is-afgarad wanaagsan ay arrintaas ka gaaraan Ee, laakiin arrinta siyaasadda ayaa waxaa loo baahan yahay iyadana runtii in jid la jeexo Een, afar sano wakti badan ma aha Een, waxa hadda la sugayaa waa in xisbiya la sameeyo sidii hal qof hal cod doorasho dalku u geli lahaa dastuurka loo dhamaystir lahaa runtii anigu waxaan qabaa inay xukuumaddan dhinac ka nasiib badan tahay sababtoo ah statekii la dhisayay iyo waxyaabahaas xooggeedii annagaa qabanay oo maaragtay dhismihii stateska hadda waxaa loo baahanya sida loo tayeyn lahaa stateskaas adigu dhawaan la dhisay iyo tayadooda iyo iyo sidii loogu dejin lahaa maamulka hab meel degmo ilaa degmada loo gaarsiin lahaa sababtoo adigu dee doorashada wado degmooyinka waxa doorashada qabanaya ilaa iyo sidii adigu devolution of power waxay dhahaan ama awoodda in degmada la gaarsiiyo la jeexana jidkii siyaasadeed ee dalkan uu ku gaari lahaa hal qof hal cod waxay tahay arrintaas in xukuumadda iyo dowladda looga fadhiyo inay runtii hadda aragti ka keenaan arrintidaasna runtii baarlamaanka iyo walakeeni doona looga hadli doonaa dastuurka la dhamaystiro runtii dib weysiinta laga hadlayo waa fiican tahay in la sameeyo soomaali inay dahosiiso wax weyn ayaa uga qabsoomaya waxba ugala lumayaan marka waxay la tahay waxyaaba badan oo hadda tan siyaasadeed ee ah planka iyo visionka dowladda runtii waxay la tahay in waktigeeda la joogo ee xukuumadda keeni lahayd dabcan baarlamaanka muddo dhow ayuu furmi doonaa waxaa jira mararka qaarkood warar badan oo qaarkood aan la hubin oo sheegaya in mudanayaal barlamaan aysan ku qanacsanayn habka dowladdan hadda ay ku socoto iyo siyaasadaheeda inaanay caddayn xubnahaas adiga qayb ma ka tahay maya ata qayb kamihi runtiina ma qabo hadda xubno barlamaan oo hadda waktigan la joogo oo runtii ka shaqayn karaa xukuumaddan in wax adigu laga keenayo waa khalad siela tahay xukuumadda waktiga ubaahan tahay in la siiyo mideeda kaleeta ayn gacan ayagaa ubaahan runtii hadda waktigan gacana la siiyo mideeda kaleetana mar kasta waataan wasaaraha markaan ahaa iyo aan mar kasta kash aan ka hadli jirin in xasilooni siyaasadeed la helo way dalkan runtii haddii hadda ay noqoto dalka in xasilooni daro siyaasadeed dhacdo meesha iyo meel ka darana ku noqonayna marka waa muhiim in maaragtay muushinidaas iyo yani aysan noqon wax maaragtay loogu tagale xukuumad in werida iyo waa lala xisaabto ma aha lala maaragtay laakiin in runtii dhinacaas la anu ma qabo waa yahay laakiin dhinac kale haddaan su-aal ku weydiiyo isla tan ka agdhow soo lama oran karo cumar cabdirashiid maadaama uu saaxiib dhow la yahay dalalka carabta oo imaaraadka uu ka mid yahay dalalkaas waxa uu ka shaqaynayaa sidii dowladda lagula xisaabtami lahaa mowqifka ay hadda qaadatay ee dhexdhexaadnimada ah
maya runtii aniga hadda maslaxadda soomaaliyeed anigu sunaheeda xubtaa weli hadda siyaasadii waan ku jira xildhibaan oo adan waan matalaa runtii saameynta ay ku yeelan kartaa dadka iyo dalka ayaa wax kasta nooga daran ma jirto wax dalkan mar kasta dantiisa iyo ayaa loo horumarinaya iyada dantaasa laga hadlayaa taasaan runtii maarata saameyntaas iyo dhibka maanta soomaali u imaan karta way wax hadda aan ka hordegeyna aan leenahay hordub ha looga noqdo ha laga fiirsado waa fiican tahay qofku dal iyo dad iyo kulli waa la noqon karaa xidid waa loo yeelan karaa waxuna maaha runtii soomaalina hielay u baahan tahay hielo waxay u baahan tahay dowlad u dhowr ah in runtii intay u istaagaan dalka kan la maalgeliyo la gaarsiiyo meel asaga khayraadkiisa intuu lasoo baxo uu isku tushan karo muddaba waxaa taagnaa heshiiskii muranka badnaa dhaliyey ee dhex maray sharikadda d b world ee laga leeyahay dalka imaaraadka iyo somalilan mararka qaarkood waxaa la sheegaa in heshiiskaas xukuumaddaada iyo gaar ahaan adiga aada lug ku leedahay maxaa ka jira arrintaas
wax ka jira ma jiraan waxaa way yaraatee annaga runtii heshiiska d p worldna heshiis ganacsi iyo dhaqaale u ahaa horta muxuu ahaa oo oo ay wada galeen markaas somaliland iyo imaaraadka ama puntland iyo imaaraadkaa marka waxba labada toona waxba ay kumaynaan lahayn arrinta kaleetoo laleeyahay lasadhex maro military bayska military ee berbere ayadana runtii annaga bayskaas military waxaaba la siixayba march markaan ka tagnay annaga kursiga ayaa somaliland ay siixday waxay la tahay hadda xukuumaddan iyo dowladda madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne wasaaraha xasan khayre ayaa runtaas arrintaas loo taallaa annaga wax lug aan ku lahayn iyo wax annaga aan markaas aan ka geysano haweenaata ama aan runtii ku lahayn talo ma jiraan waayahay ugu dambeyn dabcan muddaba fasax ayaad ku jirteen mudane barlamaan oo aqalka sare ka tirsanaad tahay deegaanadaadii ma booqatay mise sida xildhibaanada qaarkood lagu eedaynayo meelo kalead ku mashquushay may runtii hadda deegaanadii weli ma booqan adigu haddii la yidhahdo wixii september ka dambeeyey baan rajeynaya inaan haddii la yidhahdo tago oo aan arko dadkii la fadhiisto insha allah wa de waa muhiim dalka in runtii la booqdo deegaanada la booqdo dadkao dhan laga warhayo runtii xaaladda loo quurgalo siyaasadeed iyo tan amni ee dalka ka jirta waan rajeynaya insha allah in markii hadda september meelahaas la gaara aan aado deegaanadii iyo dhulkii iyo dadka soo fiiriyo insha allah aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga mudane cumar cabdirashiid aad baa u mudan tahay ridwan waa maadsantahay walaal intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayey cumar cabdirashiid cali sharmaarke inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgeliyo
aad ayuu mahadsan yahay ridwaan xaaji oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington waatan saara ciidla nuur oo inoo soo diyaarsay islamarkaana inala socodsiinaysa
kulanti waacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka cawayska washington oo sabti kasta hadahan oo kale aad ka dhegaysataan laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijka caawa iyo cawayska qodobo aad u xiiso badan ayaan idinku hayaa waxaana ka mida heestaasi sidii ay ku soo baxday abwaankii sameeyey iyo qisada ka dambaysaba gadaal ayaynu ku ogaan balse aynu ku hormarno cabdishakuur qorano cali oo mar hore aad maansooyinkiisa iyo sheekooyinkiisa xiisaha leh ku maqasheen barnaamijka cawiyska washington ayaa haddana mar kale toddobaadkan inoo haya kaftan iyo suugaan isku lamaan oo aad u qosol badan cabdishakuur waa mid ka mida maanseyahanada dhowaanahan soomaalida u kacay ee aan marnaba laga xiisa dhicin ereyada maansooyinka uu hal abuuro ku darso oo sidii warshadda maalintii iyo habeenkii wuxuu soo tuuraa ugu yaraan afar maanso cabdishakuur waxay noogu wardambaysay isagoo yidhi gabadh aan madowgii ka tegin oon ismarin daawo oo maariin kalsooni leh ayaa meel ku garanaya cabdishakuur af magaaxshe anigii dhegaystayaashu waxaanu ku leenahay mar kale kusoo dhowo barnaamijka cawiyska washington aad baad u mahadsan tahay saara waana dhowahay adiga iyo barnaamijkaada cawiska washingtonba waxaa le waad mahadsantihin waana dhowahay su-aasha ugu horreysa haddii aan kuu soo qadimo talow gabadhii ma soo heshay mise waa weli meelaha dee dadku inta badan imika ku kulmaa waa social mediahe gabadhii facebooka ma laga soo helay gabadhii facebooka iyo mid kale waxay ku jirtaba kolley lagama soo helo intii lasoo qabtay lama keenin waa hagaag weli waynu iska rajaynaynayo inay maalin iska iman doonto hahe yaynu iska rajaynaynaa waan gartay inaan dhallinyaraahay kolley kolleyba xasaawi iyo deynma iyo habluhuna inta badan dee waxay dhaqan u leeyihiin marka u horreysa inaanay inamada durtabadiiba aanay la qaadin ay yidhaahdaan warbalu kaadi marka qaar badan oo aad ka xidhiidheen facebooka bal wixii ka soo baxay horta wallaahi sahray horta gabdhana soomaaliyeed waxa weeyaan weli sicaynkaasku adkeeyaane waa gabdho inta badan marka u horreysaa maya dhaha haye
waxaa dhacday ila inagu waxaan ila inagu waxaan matelaa nolosha caadigiiyo bini aadam waan garta bayn wax ka samaynaa hahe sawiro gabadh reerkoodii la joogta hahe weliba reerkoodu uu iska danyar yahay hahe adiga iyo hooyada la nool waktigii guurka gaadhay iyadu already inay guursata rabta wiilale ay u yimaadaan ama ay meel kala hadlaan ama isu la soo xiriiraan haddana markay u yimaadaan un mayaa dhihi oo mid walba iska sii socon habeenkii markay saxto gabadhaasi waxay dhahdaa kii saaka waskaga ciyaartay beri haddii ilahay midkeeaad ku dhegtay haye kii yimaadana sidii oo kaleeton bay isagana dhahdaa waan garta waa awaala warana anigana iskaga sohayo oo facebooka jooga haye yaasiyo gabadh ba iska filaano gabdhehena way gabdhihi kaarana assalaamu calaykum aanu qoray haye way aragtay oo markaasi idin weliba ayadoo hadda waa calaykum salaam dhihi kartay soddon daqiiqa kuu kaadeen haye waa inaad sugto salaantii talow ma lagaa qaaday waa inaad xiiso saa u yeelato salaantu
exactly markaasa adin waxoogaa baan meesha ku jacsiday aniguna de meel kan iska aaday oo markii dambe iisoo jawaabtay waay intii yareen hadalkii la isdhaafay kii baan isdhaafsanay oo waxaan idhi nayadara aynu isshukaasano waan oo garta kadib haddii markaan shukaasano haddaan isjeclaano aynu isjeclaan oo lagu kala booyin bahay socay kadibna aynu isguursano waan garta mar dambe oo adu waxoogaa kadib ah Hahe.
gabadhii u soo qortay fariin oo jiri horta adigu sidaa oo xaggee kasoo jeedaa soomaalida waa tan waxay xaggee kasoo jeedaa waan garta markaas tirdin wallahi way soo dhawaatay ee intaad dhulka u ammaanto bahal gabay ooda kaga qac waaba gabadh ku tooyanaysa wuxuu yidhi marka doolle iyo wardheer iyo dig iyo jarar duleedkeeda dahariya danood iyo dalaad saafan dacalkeeda dooxyadii goday iyo afdheer wediga diishiisa dulihii nogbeed iyo halkuu geela nagu daaqo yaa dalxiis ku taylay adduun daawi kala roone u danee naftaadoo iraac waan ku daadiina halkaasaana ka imid dalxiis inaan kuu geyn lahaaye adiguna adoo naftaada u danaynaya isoo waa raac naftaada weli u danaynayaa haa haye Kuwa tir adkaynaya, khatar baan iska dhigaya moog waan garta waa kuwa gabdhihii tumaalo aliga laga soo taagay haye markaasa waxay tiri deedna war waxaad ka sheekaynaysa iyo geel iyo iyo maxaan ku dhahay baadi iyo waxaa iyo waxba ma socde ka sii daabaysa waan garta markaasaan damcadiina inaan geelin in wax iska orday uusan ahayn waxaa tanacsi leeyahay oo uu guri qurux badan intii la dhiso oo geel caanaha laga soo liso oo docda la isu dhigo oo dooka lagu qutimiyo halka a- ay caanaha iyadoo jifto dardarsan baa dabcan u tilmaamo balse Hay.
lama dhaadhooyo haye waxaan idhi daydhal uguba oo daran cuniya dircag wada hoora oo wada dunuunici ayaan kuu dambarin lahaa caana dambaraan kaaga lisi lahaa haa kuwaasaan kuu dambarin lahaa doobka yaal docdaalan agaan kuu dardari lahaa doobke waa kan caanaha lagu hooyo Waa lagu- doobigii, lagu- haa, hee.
haa. doobka yaal docdaalan agaan kuu dardari lahaye dadnimiyo haddii darajo iyo magacsan adooni deg deg oo soo daba rucleen duul gobaan ahay mar walba intaa damaag waa dhag xanaajinaysa marka hore waa dhigalaa moogtahay dee adigiibaa isfaaninayo markaasa inantiina ku leedahay dawaa yeelkada waa isdheer adkaydo waa qabka soomaalida ku jira haye marka xagga dambe kaga daro Mhm.
ee deg deg unbay dhihin warkan ku amraya muxuu ahaa haye war waxa an waxba meel lama soco jiraa anigu maxaan ku dhahay reer keliga baa la jooga alxamdulilah aniga meesha ay deg deg ay balaayan waday hahe reerki baan xasuustayba inuu sidiisaba reer yahay baa jira reerkuna waa reer degan oo kulle gabadh haddii waxaan kasoo qaadana inay la joogto gabadhii baan reerkii u uriyo waxaan nahay reerki waa la joogtaa baan ka dhigay haye reer keliga baa joogaa Mhm.
oo waad ku tiran tahay oo kale dulsaar baaba tahay dulsaar baaba tahay Waan Maxaa yidhi, dulsaar baad ku tahay reer isqaba toban diraacood hooyadii aabbe baa wadhay reer dhawrka maxay yaa waxaa ka dhigaya maxaa ku dhahay qoyska waa isqaban uga dhigayba waan garta dulsaar baad ku tahay reer isqaba toban diraacoode isku daala waalidka kollay diracyadaadii barandaad ku duuduub barandadan ku duuduubantiiyo dibaddan aad jiifto waxaan kuugu doorini lahaa daar aad leedahay haddii aadan daydiyaan aqoon adigu dookaaga annagaa ku soo dooranaya ha iska kaydibine inta aad duq noqon layd adoo nolol darkeed joogsan inakeen deegaanta inakeen deegaantii nimcada daaqna dhinaceena xaaga anu kacan intaad meesha iskaga gaboobi lahayd gabadhiibaa weli xanaaqday ma- markii dambe haddana irsasabay naa sidan mehe waxa waan iska lahaa inta dambe waxba qoomeysi waa iska sidan annagu hadalkii wadna waxay tirniyo eg wixii ega ka dambeeya hadal ma kare hargabay ahayo waana yar qandhaysanahay bal mar kale inooga dhig waan garta fursadkaan meeshaana ka helay haye waxaan w- si aan usoo jiitay wey waxaan waxaan gabadhiiba uga dhigayba hargabkan iyo duumadan iyo waxanba inaynan la-aan wixii moogtaa sababta moogtaa halkaasa gabadh baan ka bilaabay hadda.
durayguba cidladuu kaa helay baad tiri ha haye anu anu gabaygaan sii watayba waan garta ha maxaan ku dhahay hargab iyo malaria ay haystay bulshada kale nooga dhig yaan gabayga sii kasii bilowday haye meeshuun buu ii yaallaa isagoo iga dhammaan maayay haye waxaan idhi duumi duumi iyo waxay duray dhibaan doobka oo keliya duume iyo waxay duume waxay iyo- duray dhibaan duraygu duraygu markaa waa hargab duwayna waa malaariyada hahe duume iyo waxay duray dhibaan doobabkoo qure adigaa dawiya iigu filan duugme iyo baane aniguna daryeelka leh ayaan kula dul taagnaane dabayshiyo waxaad iga huwani dayra dhaafyada eh oo waa ducayn calaf haddii laygu kaa dara eh dhanna adiga oon dayin tartiib dacaska soo qaado
inantu oo bas fudud gabadh markaasi ha marka lagu sii kala xanaaqayo sidaba iska jiray haye taa markaasii bay ugu dambaysay haddii inay isguursan doonaan iyo inay isguursan doonaan intay sababa waxay hahe waana awa waana awaala marna waa gabdhaha soomaaliyeed ee adkayn haya ee ayaguna kuwa ka sana aysaa usoo ayaa ayaa la mala awaal maansa ah ayaa oo la mala awaalayaa Saxiix.
oo kala abuurkeedu waxba iska sawirtaan duni kale iska tegayaan oo kaas halkaas ku- kula macaamil nolosha waana dee way jirtaa tan oo kaleete dadkeenu boqolkiiba dhexdan sidaan ku sugan yihin markaa dee inantii waxaa tiri eh, duume iyo waxay dura- durayguba helaan doobabkoo qura markaa Ah.
barandaha duuduubantaad hargabkaba ka qaaday dabayshana aanaad iga huwan lahayd baa tiri dabeysha anaga huwan lahayd barandadana waxaan kugu doorin lahaa daar aad leedahay Aji.
saarta ku tahay ee dirac iyo isku kharibanna adduuna leedaha ku siin lahay inakeen marka xagga u dambaysa Mhm.
man in wakiba kaga daraa oo dhahaan degdeg oo soo daba rucleya haweenkuna amarka way necab yihin ma og waa hagaag hantidaasi faraha badan iyo nimcadaasi aad gabadha u sheegtay inaad siin doonto haddii ay reerkooda ka soo tagto ee adiga ku soo raacdo background check baanu ku soo samaynaynaa arrimahaasina hablahaan u daayey toddobaadka dambe iyo qaybo kale oo aad u xiiso badan oo maansooyin kaftan u badan aad ku maqli doontaan weli waxaad naga dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington inta aynaan ka soo noqon dalka kanada oo baryahan dambe la sheegay in jacaylku fadhfadhiyo oo uu soo dhoweyn badan ka helay haddana aan u baaqo abwaan sahal cabdilaahi buulle abwaan sahal buulle heese badan oo uu leeyahay ayay qaadaan fanaaniin caana kuwo kalena fanaaniin cusub oo hadda soo baxday ayaa dabcan ku luuqeeya sidaasoo ay tahayna waxaa jira suugaan badan oo uu leeyahay oo aan weli la qaadin haddana aan kala dhicin oo dhammaantood xul ah maalmihii lasoo dhaafay ayaan rogrogay oo aan dhex qaaday kaydka suugaanta abwaan sahal waxaanan toddobaadkan ku soo marti qaaday barnaamijka caweyska washington abwaan sahal cabdilaahi buulle ku soo dhowo barnaamijka caweyska waan dhowahay sahraay walaal waan dhowahay bal marka ugu horreysa aan ku bilowna ee tirinta suugaanta maxaad ka bilowday ma jacayl mise guubaabo kale markii aniga iigu horreysay wax aniga uun ah ma ahayn aanu saaxiib ahayn oo ogaas lagu naanaysi jiray oo aada u qiimo badnaaba wuxuu waxaa ma garanaysaay aan ka yaro dareemay nobeyl fara badan habeenkasta isagoo gabadh ka cabanaya haye baanu kulmi jirnay markaasaan hal gabadh buuna ka wada cabanaya habeen kasta maogtaha way ugu yara calaacalaa oo way ugu xanqabsadaa markaasuu dhahanayo sidan ay haysataa marka wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo gabadhana dee sheeka ka dhexaysa sidaan u fahmay sax ha ha ha ha marka sidii caadadu ahayd buu habeenkiisa soo yara afgaran waayan iyo habeenkuu waayaba intuu kuu soo noqdu idhahdaa saasay xu dhaceen ha maalintii dambe ma garanaysaa la kaftamay oo waxaan ku lahaa daway caashiqa u tahay canaanta iyo keylada iyo cadhada ku dabeed qalbiga waxaan lahaa bal iska xanaajinayo maxaa tiri daway caashiqa u tahay haye canaanta iyo keylada iyo cadhada ku dabeed qalbiga cadhada ku dabiib qalbiga hay marka kamid bay ahayd inankii markaa muxuu ku yidhi macnaantii buu isna ku dabiibay mise wuxuu yidhi maye baasha kubadda dhulka hala dhigo inay ushaqaysay baan weliba umalaynayaa saan saan filayo marka canaanta kor u qaado ku dabiib qalbiga aad ka bilowday ma laga yaabaa suugaantaadii sahalow inay u wada badato jiq ku sii maya xabadaasaaba ugu dambeysay sida xaqiiqada ah haye sida xaqiiqada ah heelooyin iyo maansooyin iyo gabayo kale oo aan anigu cabanayo sidii saaxiibkay marka ninkii saaxiibkaa arrinkeed ku dhaliilaysay adigii buu ku soo maray mar kale aada iyo aad aada iyo aad waan gartay maxaad tiri adiguna maxaad isku dabiibtay waxa weeye uun kolley way badnaayeen waxaan ka waxaan ka xasuusinayaa mid la yidhaahdo durdurada xasuusta anoo durdurada xasuusta xiskayga dabaalanaya ayaan webiyada dareenka jacaylka la qidi dhexdooda dawaafkii iyo manaamku waxa uu iga dulgeeyey qalbiyo kala durugsan maanta oo ay dani kala xadaysay xudoodaha kala dabraaya maraanu dhexaynin deerku iyagoo wadayaalo daarad kalgacal isku daawanaya oo uu muxibada da-aysa xiisuhu ka dabqaadanayo ya salaam jaleecada dibu jaleeca duxdii nolosha iyo iftiinka ayaamaha darajadooda anuu ku ildoogsanaya dalxi iskayga iyo maqnaanta akhyaar joogtoon dareemay hirkaan la dabaaldegayo ayaa iga damisay nuurka buyi garabka iga taabteen way dhaheen iska warran anagoo xasuus fiican ku jira waaya wuxuu ka sheekeynayaa uun qof markaa qof aan hayn kale oo weliba isagoo intuu xasuustay xilli ay wada joogeen oo bersamaada waad niyeysatay markaa waxaad tidhi qalbiyadan kala durugsan ee duruufuhu kala xabiseen oo meel intay isla joogaan kalgacaylkuna saa u dararayo ayaan maaragtay niyeynaya iyo xasuustii iga soo saareen haye de markaas dima waxbaa jiraya waa lagu kala cararaya waan gartay marka heesihii jacaylka hore ma ugu sii socotay oo maansooyin kalema ka tirisay waa badan yihiin waxaan kula wadaagayaa miski ruux ah haye wuxuu yidhi cirka oo sagal muujay ilaa muunada saaray midabkeeda la moodiye ma waa ogsadayba muuse dhoolla caddaysa xishoodkay la yarmaagto ma hoshuu dhaliyaaye ma jacaylka la sheegee nafta maamulaya iyadii buu leeya ma jacaylkiiba haye ma jacaylka la sheegee nafta maamulaya markay weedhi tidhaahdo codkeedaan maqlayaana waan macansanayaaye macambuushii ciidkiiyo midhihii dalka hooyeye malabkii shinnida haye sida ay mangu hawray meel fukruuxdu arfoonka ka dareenta masaafo ma lihin jeerka udgoone miska ruuxa miya quruxdeeda marlayna mama yeesho dhigeede ma dadkii jannadii iyo xoorla-ayntii maqnaydoo manaam laygu tusaa dee muuji saxiib ma garan weyda
inantaa inantaa udgoonka aad moodda inay mawliid ka timide quruxdeeda aan dadkoo dhami lahayne hadalkeedu sida malabkii doocaanku ugu qulqulayo dee ilaa hadda waxay tahay adaa lagaa sugayaa sahlow waa inanuun hablaha soomaaliyeeda qaaligaa ka mid ah waan garta waxaa la yidhaahdaa shaamareer shaamareer waxay leedahay shabka daaladhado ku shakaalanayo tabcad iyo shambiris daruuraha ku shiray libdha sheeda bari ila iskaga shidoo dhirtii lagu shaqliyo naqa sheelmay iyo ubax iyo shimbiro dhabu sharaxdayoo shinnida iyo dhurduhu soo shaqo tegeen shacnigiiyo jawiga shaamareer kale ee qalbiyada sharfanay isku caana shuban waa bileeshinteed soo shaacbaxdee shabadii hay qurxani ilwaadaadu shami shishay kaba jirtaa kaan sheegaye dayixii shir yimi qorax sheekitaay durdurada shubnee dhoodiga shaksiga gugashaa hidaabadda uga shakiyo kaymaha shuqdaa ugaadh shaambiso wagan shuuriyaa shinsanaayo oo lilaax iyo shabeel kala shawrayaan laydha shalanshalxada manka shabashabayn shalwinaysa ay udug iyo shifiyo carab sheegayso nimca lagu sugriyo colaad iyo shidiyo sharne aanu jirin shacniga iyo jawiga shaamareer kale qalbiyada sharfane isku caana shuban waa bilicshinkeed soo shaabaxdee shabad yahay qurxani ilwaadaadu shamid shishay kaba jirtaa taan sheegaye dayixii shirgimi qorax sheegisaay sahlow marka ma isku gabadh qudhuun baad u tirisay maansadan shaamareer iyo tii ka horreysay ee inantii hunguri dhubuqda ahayd mise maya waa hal gabadh qaali dabiciiyo xishood qanayaan anigu kuu qiray quruxda niyaddaay haye midaan qaybsiga qaayaha nololeed jada ka qabeen qalbiga ku suntaay olsuu bantaan qacdaan eegaba qumaati u farxoo jacaylay qabtaay midda quraheen satriga ku qoraay qiimo badantaan anigu ku qancaay ku qushuucaye kaalay yaa salaam marka gabadha sehlow ma iscalfateen mise weli maaragtay hawsh waa socotaa maya weli weli waxaan garanaysaay waa hagaagaysa insha allah e marka suugaantaada waxaa jirta fanaaniin caanihii heese ay qaadaan intaan aqaano cawaale aadan ka mid yahay bal heesaha aynu ka soo hadalnay qaar ilaa hadda muusig iyo cod loo tumay ma ku jiraan may laakiin heese badan oo kale oo la qaaday baa jira oo aan kuwan ahayn laakiin waxaa kamid ah obaxa doolo oo uu qaado cawaale aadan daheeye aadna waa u salaamaya saaxiibkay in aada u qiimo badan oo aad aan isugu dhownahay weye waa tahay aynu wada dhegaysanay heestaasi ubaxa doollo iyo codka fanaanka cawaale aadan tahay intaa haddii aynu kaga nimaadno heestaasi gabagabadii barnaamijka ayaynu ku dhownahay heesaad noo soo qaban lahayd oo aynu dhegaystayaasha ku dhaafno toddobaadkan mi jirtaa waxaan anugu laakiin kusoo xuli lahaa xariir hahe heesta xariir la yidhahday cabdicashis cali ciise qaado iskilaaji saaxiibkay weeye weliba hadda ma magaaluu igula sugan yahay aad baa noogu salaamaya waa hagaag dhegaystayaal toddobaadka dambe ayaynu halkaasi kasii amba qaadi doonaa badweynta suugaanta jacaylka u badan ee abwaan sahal cabdilaahi buulle caawana aniga iyo martidayduba waxaanu idinkaga tegaynaa codka dahabiga ah ee fanaanka cabdicasiis ciise iskalaaji waa sahre ciidla nuuroo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
heeskaasi xariir waxa uu gabagabo ahaa barnaamijka aweyska washington oo ay saare cidlaynala socodsiinaysaa tananka codsado cabdixakiim maxamuud sirwac bal inuu qodobadii warka doorka rarno inoo dulmaro mahadsanid xuseen madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka britain teresa may waxaana ay labada hogaamiye kulan yeesheenee gebagabadii shirka g n ee lagu soo gebagabeeyey dalka jarmalka ka hor subaxnimadii sabtida maanta ayaa dad ka soo horjeeday shirka ay isugu soo baxeen ay isugu soo baxeen maalintoodii labaad goobtaasi iyada oo ciidamada hamburgna ay xidheen saddex iyo toban qof oo ku soo hoomay hal dhisme kulanka sabtida ayaa diiradda lagu saaray arrimaha ay ka midka yihiin afrika tahriibka iyo caafimaadka kobcinta haweenka iyo weliba shaqada madaxweyne trump ayaa sidoo kale la kulmay hogaamiyaasha dalalka indonesiya singabuur jabaan iyo weliba shiinaha dhinaca kalena xogayaha ammaanka xogaga ammaanka ee dalka ciraaq ayaa sheegay inay filayaan saacadaha soo socday inay shaaciyaan inay guul ka gaadheen magaalada muusil taasi oo noqonaysa dhammaadka kalabadha khilaafada dowladda islaamiga ciidamada ciraaq ayaa adeegsanaya duqayn dhinaca cirka ah iyo weliba in ciidamada ciidamo dhulka ah oo ay ka helayaan isbahaysiga baritaara si ay gacantooda dib ugu soo celiyaan magaalada muusil magaaladan dagaalada ka socdeen oo muddo bil ay ka socdeen ayaa burburiyey badi magaaladaasi qeybaheeda qadiimiga ah iyada oo waxyaabaha burburin uu ka mid yahay masaajidka siddeed boqol iyo konton jirka ah ee al nuuri iyo weliba minaaradiisa oo ahayd ee shan iyo afartan mitir kaasi oo dhowaan ay qarxiyeen kooxdan jahaadiyiinta ahi qaramada midoobey ayaa qaramada midoobey ayaa saadaalisay in dibudhiska magaaladan ay ku bixi doonto hal bilyan oo dollar si dib loogu soo celiyo tashiilaadkii asaasiga ahaa ee magaaladaasi
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo inala socodsiinay qodobada wararka caalamka dorkarana halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a qodobadaasi ayaa dhegeystayaal gabagabo oo ay baahintiin idaacadadu idinka imanaysay v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay saas iyo nabadgelyo
Thank you.